sara u qaadidda nadaafadda deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada si looga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafadarrada qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhobley oo la hadlay warbaahinta sanguune ayaa ka warbixiyey dhibaatada caafimaad ee ay bulshada u horseedi karto nadaafadarrada iyagoona bulshada ugu baaqay in ay ku dadaalaan nadaafadda si looga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafadarrada magacaygu waa aadan cusmaan macalin dadka deegaanka haddii ay micnaha nadaafadda amasana ay ku dadaalaan wax cilladoo imaadis ma laha qashimadii oo idil magaaladii ay kusoo ururayeen guryaha derbigooda in wasaq baa saaran xabadaha qaar waxaad arkaysaa meel iska wasaqaysan oo roobeysan waxaan dhihi lahaa bulshada dhammaanteed degan ee degmada dhobley khaasatan maamulka waxaan ku dhiirigin lahay in lagu dadaalo micnaha caafimaadka lagu dadaalo oo micnaha alxamdulilah sidii magaaladeena badqab ay u noqon lahayd magaalada aan looga barakicin cudur darteed marka waxaan dhihi lahay in lagu dadaalo caafimaadka talaalada faraha badan la sameeyo caruurta yaryar loo sameeyo in caruurta yaryar ee cudurka u nugul in la siiyo talaal kaga hortagaan cudurkaas oo imaaday
waxaa la ogaaday gacmaha inay yihiin waxyaalaha u gudbiya jirka meesha koowaad oo jirka jermis u gudbin ay yihiin gacmaha qayb weyna ka qaadanaysa caafimaadka xanuunaha marka dadkaad bilaadanku dhaca waxyaalaha u badan waxaa waaye xanuunaha laga qaado jermiska ama bakteeriyada waxaa la rabaa cuniga markaa xaar ka dhaqdid oo tuunjigu ku fadhiya xaar ka dhaqdid inay mar walba saabuunta xasuusnaatid waxaa arkaysaa markaad xaafadaha booqatid oo fiil ka aadid ilmo yar oo cunug yar oo hooyo ay u dareyso cunug yar oo adeeda la mid ah oo ay dhehaysa ka xaar ka soo dhaq marka waxaan baraarujinaya hooyooyinka specially hooyooyinka maadaama ayaga ay hawsha u badan ee xaafadda ay hayaan ay yihiin abaabiyaha ee qoyska sababtoo ah carruurta ayagaa mar walba gacanta ku hayaan qoyska ayagaa mar walba gacanta ku hayaan cuntada ayagaa kariyaan wax walba ayagaa qabtaan xaafadda ka qabtaan marka waxaa loo baahanya mar alaale markaa cuntada karinaysiin oo kale inaad gacmaha dhaqatiin oo ku baraaruujiya dariskiina booqda isku daya inay musqusha horteeda markaa musqusha ka soo baxdiin marka waxaan farayaa dhammaantiin inaad ku dadaashiin magacayga waa cabdinaasir bashiishide dhakhtarka ka howlgalo isbitaalka weyn bulshada markaa mar walba wixii soo kordho inaan mataqaanaa wacyigelin aan u sheegno ayna la socdaan waalidiinta iyo bulshada aada bay muhiim u tahay waxaa lahaa daaweynta waxaa ka muhiimsan ka hortaga xagga nadaafadda laga taxadira caruurta musqusha in la daboolo jun tunjiga markii mataqaanaa cunuga ku saxaroodo dhaqso musqusha lagu rido la dhaqo daqsiga laga ilaaliyo inuu saxarada ku dego cuntadana uu ku dego hooyadu mataqaanaa nadaafadda xagga qudaarta nadaafad darra badanaa ka imaato xagga qudaarta qudaarta in la iska dhaqo in mataqaanaa hooyadu ay ka taxadarnaataa loo baahan yahay